waa tahay alkaduulina naga dhegaysanaysaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington haatan nagu soo dhawaada barnaamijka xiisaha badan ee caweyska washington iyo sahre ciidle nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii caweyska washington oo aan idinku hayo qodobo xiiso badan iyo weliba dabcan hal abuurka iyo heesaha oo aan ka maqnayn aynu ku bilowna dhegaystayaal intiinii toddobaadkii hore nasiib u yeelatay barnaamijka caweyska washington waxaad ku maqasheen in soomaalidu ay ku hadlaan afaf kala duwan balse magaca guud uu yahay af soomaali afafkaasi waxaa ka mid a afka mayga oo toddobaadkii hore aynu wax ka taataabanay bal haddaba toddobaadkan aynu maqalno af ay ku hadli jireen beelaha soomaaliyeed ee gabooyaha ilaa haddana dad afkaasi yaqaana ay joogaan waxaanu caawa afkaasi ku wada hadlaynaa maxamed jaamac kaariye oo ah nin odaya oo degan magaalada hargeysa bal ugu horeyn aan u baaqo maxamed jaamac kaariye ma fiican tahay waan fiicanahay maxamedow hargeysaad joogtaa soo maaha haa imika imse jir baa tahay intaad intaad intaad og tahay
waxaan ogahay ahe heelade ahe toddobaatan maasha allah cimriga allaha kuu dheereeyo toddobaatan kalena gaadh baanu ku Ameen.
leedahay waa yahay waa yahay afka maxaa la yidhaahdaa magaciisa waxaa la yidhaha afka afciloowe afcoloowe yaa ku hadla markaa afcoloowaha annagaa ku hadalla beelaha la haybsooco hahee ayaan ka mid ahay waan gartaa iyaa weligiiba wuu soo jiray waan gartay imika ma lagu hadlaa oo carruurta ma la waa baro?
lagu hadlaa haa waan gartay ubadka iyaga waanu badnay waan gartaa annagu waanu ku hadallaa waan gartaa waa afa nool dhaqana waan gartaa waxa weeye kolkaanu wax tilmaamayno hahee weehweehata weelkeedii wadata ayaa waafiirka websiiyey kolkaasoo ka kala odhanayaa mhm afaka girijageeste haya ee keeyaha walasma beriyey bal hadda markaa macnaheeda iiga sheekay haddaad iigu soo celiso oo aad ii macnayso si aan u fahmi karo aniyo dhegaystayaashu weehweehata weelkeedii wadata hahee waa hal hal hal hal bahaljiray oo la gowracay haye kolkaa afaka girijageeste ayuu yidhi haya ee keeyaha buuli waa xagga cadceedda waa ekeeyuhuna waa xagga cadceedda waan gartaa qariya midkaasi waa midkaa haya qaryadka kolkaanu leenahay mhm waa qoladan dee aanu jaarka nahay hahee weeyaan qaryadku haa marka waa qolada idin hayb soocdaa haa idina qaryad baa u taqaanaa haa waan gartay qaryadku mashaar ba mise waa niqatalle waa nin adag kolka kain ee meeldhaxaadkaana mhm waa niqatalle niiqatale gabadhuna maxay noqonaysaa gabadha awinta wixii inankii heesay haa sinaca taliyo oday hawaayina haye sinacad wiil hawaayina iyo in tawlan gabadh hawaayina mhm iyaduna ka dari maysa tukuba habar hawaayina marka wuxuu ujeedaa yar yar iyo waaweyn iyo waayeelba lahaada haa hey waa ducoo kale markaa haa bal waa saxa aynu usoo daadegna markaa adeegyada la isticmaalo iyo waxyaabaha dhaqanka ah hilibka maxaa u taqaanaan yaxad biyaha maxaa u taqaanaan qaboojimo shaaha maxaa u taqaanaan laawe laawe shaahu waa laawe haa laawe laawe ijen caanaha maxaa u taqaaniin waxaan u naqaanaa caanaha Mhm.
cadaysimo cadays cadaysimo waan gartay ee dharka maxaa u taqaaniin dharka caadiga ee la xidho labatada waa afka yaga waa kabaha maxaa loo yaqaan kabaha ku socoto ku socoto ku socoto muraayadda la isku daawado ee la iska dhex arko waxaa loo yaqaanaa haiskatus iskaitus waa tahay dhegaystayaal haddii ay jiraan dad aqoon u leh afaf kale oo dadka soomaaliyeed ay ku hadlaan amaba sheekooyin xiise leh fadlan barnaamijka caweyska washington u soo gudbi magacaaga iyo nambarka telefoonka lagala soo hadli karo adigoo ku soo diraya iimailkan somali at voa news dot com hagaag weli barnaamijka caweyska washington ayaynu bartanka kaga jirnaaye in badan ayaynu dhegaystayaal sanadahan dambe maqalnaa dad idaacad ka hadlaya ama madal ka khudbadaynaya oo haddana isku qasaya dhowr luuqadood oo aan islahayn arrinkaasi oo isfaham la-aan ku keena qofka hadlaya iyo dadka dhagaysanaya bal haddaba aynu wada maqalno abwaan aadan muuse haybe oo degan dalka britain oo maanse kooban arrintaasi ka tiriyey waxa weeye marka qofku uu af kale qabatimo afafkaa kale ee la qabatimayba ereyo kamida soomaaligii lagu dhex dara waan garta markaa iminka maraykan oo kale iyo anigoo ingiriiska jooga waxaynu ku dhex darray ingiriisi kolley kuwa kale afafka kale ku hadlaana dee wixii ay ku hadlaan unba iyana dhexgelinayaan chinesna ha noqotee waan garta markaa waxaan ka metelay wiil yaroo dhalinyaro ah oo qurbaha isagoo yar yimi ayaa hooyadii way canaanatay oo waxay tidhi ilaa iyo markii aan ku keenay maxaa tarteed qabatay waan garta marka ilaa xilligii markuu yaraantii qurbaha la keenay ayuu sheeko hooyadii yidhi waxaanaan soo qabto waan garta wuxuu yidhi markaan soo muufgareeyey ha waa markuu soo guuray haye ciyaal baan miidgareeyey caruur baanu kulalnay ha mid baa i ataagareeyey dagaal gawda waan garta kolkaasaan faydgareeyey waan dagaalamay dabeed waan luusgareeyey waa laga badiyey dabeed waan luusgareeyey dad baa i arfaysgareeyey talaan ka egseebgareeyey iskuol baan juusgareeyey afkaan imburuufgareeyey markii aan finishgareeyey ayaa layteesgareeyey markaasaan jiidgareeyey dabeed waan baasgareeyey shaqaan abbalaygareeyey waa lay imbaloygareeyey dhaqsaan u istaadgareeyey bil baa laybaygareeyey dhar baan ku isbeengareeyey waa wixiiba wixiiba
waan gartay islaantii way xanaaqday oo dee waxa weeye ninkanu noloshu ka fikirayaaba waa dharkii waa tahay waxay tidhi anigu ma biliif garaynin waxaad ka isbiigaraysay adoon waxba seef garaynin miyaad wada yuus garaysay anaadii obseed garaysay markaan soo shobbin gareeyo dhaqaale ma baygaraysid guriga ima halabgaraysid qolkaaga ma keergaraysid ayaan ma kiliingaraysid albaab ma kalowsgaraysid markaan kuu kuu gareeyo bileedhka ma wooshgaraysid dadkii ma saboodgaraysid qofkii ku miskoolgareeya ilaa qof weyn baa la moodaya moogtay markaa dad baa lasoo hadla telefoon usoo diraya dad baa markii ila qof weyn halkan waxa weeye isagoo yar buu ka yimi kuwii laleekaa dee waxa weye reeray leeyina way taliyaan waa garta qofkii ku miskoolgareeya anaa dubu koolgareeya marka anaa ku celiyo bay tiri qofkii kusoo garaacay aduu ka qaban wey isagu dee maba uma jeedo waa garta
marka waa inuu odaygu soo galaa isaguna dee uu kala qabtaa u idhahdaa dee waa sidee bal arrinta dejiya ha waan garta wuxuu yidhi odaygiina intii uu eengareeyey waa wixii u helayba ha hadduu wada kaashgaraystay haye adigu ha asoolgaraynin haddaad abiyuus garayso beruu ku ignoor garayne si uu kuu fologareeyo xumaan ha u fiilgaraynin wanaag aan faysgarayno dalkii u falay garayno dhulkeennii fisid garayno haweenka fiyuu garayno gashaanti gashaanti u fayn garayno halmida loo soo qabto ha gashaanti ufa gashaanti u fayn garayno dabeeto ku foos garayno meherka fiidiyow garayno aroo soo filim garayno
dabeetana facebooka kusoo attach garayna waa ka maqan markaa waxaanu sugaynaa isagina wuxuu ka yidhaahdo marka hadhow ila waa la foosgareeye hahe inan baa lagu qasbay gashaantiyo loo soo xulay qaybta dambe inula hadhi qaybta dambena waxaan leenahay coming soon sida ka muuqata sawirka maansadaasi bixinayso dadka sidan isugu dhex qasa laba luuqadood oo aan islahayn waxay ka marakacaysaa aqoon darro qofkaasi ka haysata ku hadalka luuqadahaasi uu isticmaalayo oo aanu midna keligeed si fiican ugu hadli karin kadibna uu door biday inuu isku xoojiyo oo uu labadoodaba midba erey ka soo qaato hase ahaatee waxa fiican dadku inay afaf badan bartaan balse af walba markay ku hadlayaan ay sidiisa u isticmaalaan intaa haddii aynu kaga soo gudubno haatanna waa qaybtii saddexaad uguna dambeysay waraysigii wariyaha v o wda barkhad maxamuud kaariye uu la yeeshay abwaanka weyn xasan qowdhan yuusuf hees baad jirtaa si marka aduu eegto u muuqata in markaad samaynaysay waktiga quus aad joogtay quus magacna waxaa ka wadaa jacaylkiiyo noloshii dhalinyarnimo waktiga hees la yidhahdo soo haweenku ima luro maxamed mooge liibaan baa qaada baltaayada waxaa weeye anigu maxamed mooge dayro baan ugu tegey marka sheekadu uma dhacday soo maad garan ma wax dhacay marka waa gadeeraha markaan laangebi ku taaliyo fidma lulata weeyaan waxaynuba isleeyiin ama lumiya leeyiin sida kebeda laabaan limin lagama gaadho ma lugooyaan dadka waynu maqashinnahayna la maqlaan laangebi ku taaliyo fidma lulatoya waxay luraysi leeyiin ama lumiya leeyiin
nafti la cadaaye liibaana maalmaba amalidu habeenkii marka aan ka lexdeen nafti la cadaaye liibaana maalmaba amalidu habeenkii
waxay ugu maqaalayna jireen sideed heesood oo wada socdo habeen keliyaad maxamed noogo dhiib su-aal aan filaya inaan cid kale ku weydiin bal aan ku weydiiyo waxaad maxamed u doorbidi jirtay inaad heesahaaga ugu badan u dhiibta maxay ahayd waxay ahayd anaa kuu sheegaya fanaanka qura aan ciyaarta aqoowey aan meelaha lagu arki jirin waxaad u dhiibtana xafidayay heesahaaga dad kala duwan baa laxan saaray ee sida igu maqaalo amad horey la wadaagtay adigu barhbad laxankeeda lahayd maxamed mooga qaar buu lahaa laakiin waxaan u socdaa nin mulaxan ahaa la yidhahdo xasan greyd baa jira markii iigu dambaysay muqdisho ku noola ayo xasan greyd heesahayga heesta la yidhaahdo adna gacaladayda ee axmed iyo shankarooda lagaadana isagaa saaray laxanka nidaama dhaga male hadduu mala dhawaaqo waxa saaray siciid harow
haddii meel barwaaqa oo ay midha ka muuqdaan haddii meel barwaaqa oo ay midha ka muuqdaan manku kaaga maqanyay anay midig sugaaray manku kaaga maqanyay anay midig sugaaray mahademitiisa miyirli kukrase mahademirtiisa miyirli kukrase mida medega male hadu malagi dhawaaqe magansadayadkayge medega male hadu malagi dhawaaqe
bashiir xaji gacalo gacalo godobda waa gadiisii isagaa saarin magool iyo hibiyo axmed mooge saddexdaasa ku luqeynaya marka adigu waan ku waramayaa kaa waaban maayo naftayda anaa la xameeyey dardaarana anaa la xameeyey laakiin shabcaan maxamed isagaa anu in yar hore ugu soconno waan hubaayo ka gayoonmayno noloshaadi iyo badweyntiisa ugaanayd war ma haysida adduun waa wagar rubaayad beed aad samaysay warmahay sida adduun waa wagar waa wagar taasay meeda taasaa labada halkan ku sameeya labada ribadood warmahay sida adduun waa wagar iyo iyo garcadkaa tiya midna bug ugu shi labada heesoo labada riwaayadoodba waxaan ku sameeyey hargeysa labadu way ku horreeyeen maya inta inaan qaxin waa dhowr iyo sideetanaadkii meelaha waayahay war mahay sida adduun waa wagar maxay ku salaysanayd waxay ku badansanay wadani garadkaa tii ninba gogu shinayna wadani bay ahayd miya iyaduna waxay ahayd dee waa waa la soo galay waa intaan soo dhiga habeen annagoo dhiginba ayaa dalka la soo galay idinkoo dhigan baa sideed sideetankii hargeysa laga qaxay waay maxay ku saabsanayd iyaduna waxay ahayd wadani ii talin maysid baa yana jirtay taa waa tii la diiday taa waa la diiday oo waxa kaloo la diiday jacaylkan xidhaya kayga jacaylkayga xidhaya xisaab ku lahaa waxaasoo dhan waa la diiday dee waa markay soo galay dalka Ah. ya waa meeshaa dee iska yara qasnayd wax ka lumin.
waqtiyada dagaalo sokaya socday oo cid badani may waayahay Een, labaduma jacayl bay ahaayeen labadaba jacayl baa ii tilmaysid ku tilmaayo kala tegi mayna bay ahayd guud ahaana barnaamijkeenii caweyska washington intaasi ayaanu caawa ku joojinaynaa waa inoo toddobaadka dambe inta ka horeysana ah
aad iyo aad bay u baansan tahay sahre ciidle oo soo jeedinaysay barnaamijka caweyska washington halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a